sagal salaad cismaan waxay ahayd waryihii ugu dambeeyey ee lagu dilo soomaaliya sagal waxay ahayd gabar da'yar oo wax ka baranaysa jaamacadda balaasma ee magaalada muqdisho waxayna ku jirtay maalmihii ugu dambeeyey ee waxbarashadeeda oo ay ka qalin jebin lahayd maadada combyuter science oo la sheegay inay soo dhammaystirto waxyaabihii looga baahnaa qalin jebinteeda sagal waxay ahayd ardayd ku furfircoon waxbarashadeeda iyo barnaamijyadii kala duwanaa ee jaamacadda ay dhigato ay qaban jirtay rooble cibaar diiriye waa guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadda balaasma ee magaalada muqdisho wuxuu ka waramayaa aqoontii uu lahaa sagal wallahi walaal sagal waxay ahayd koley arday kamid ah ardayda jaamacadda dhigato ee aan mas-uulka u ahay ardayda weliba hadda waxay ku jirtay qalin jebinaysa oo buugga diyaarintiisa ku jirtay dee ardaydu markaaad aad saddex kun afar kun shan kun oo arday aada mas-uul ka tahay qof walba inaad dhiibli u baratid way adag tahay sagal aniga ayada si hoose oo dhiibli iskumaanan aqoonin laakiin waxaan xasuustaa barnaamijyo oo jaamacadda bandhiga jaamacadda o kale oon ka wada qayb qaadanay so qof active ah oo firfircoon inay ahayd un baan xasuustaa rooblo waxa uu sheegay in ardayda iyo maamulka jaamacadduba ay taabatay geerida sagal
wax xanuun runtii arday aad isku meel wax ka wada barataan kamid ah ardaydaadii aada magac ahaan bax ahaan aada wadaagtaan hal meel aad wax ka wada baranaysaan oo magacii jaamacadda aada wadaagtaan in aad geeridiisa maqashid aad bay u xanuun badan tahay waa dareemi kartaa qofka qof uu yaqaano ama qof uu la arday yahay oo u isku yihiin isku institution yihiin geeridiisa markii loo sheego aada buu ooga naxayaa runtii xanuun adag oo ardayda jaamacadda wada taabatay bay ahayd geerideeda allahna u naxariisto kolley intaas qof walba wuu dhimanayaa xaqiiqdii oo nolosha laisma siinin balse aad bay noo taabatay sagal waxaa kaloo ay muddo la soo shaqaysay idaacadda reediyo muqdisho ee afka dowladda ku hadasha waxaanay ahayd gabar da'yar oo leh mustaqbal saxaafadeed oo wanaagsan waxayna u hanweyneyd inay meel wanaagsan ka gaarto xirfadeeda wariyanimo barnaamijyadii sagal ay samayn jirto waxaa ka mid ahaa barnaamijka maaweelada carruurta iyo dhambaalka iyo salaamaha cali cabduqaadir cali michael madaxa wararka iyo barnaamijyada reediyo muqdisho ayaa ka warramaya kartidii howleed ee sagal iyo aqoontii uu u lahaa walaashay sagal salaad cismaan waxay ka tirsanayd shaqaalaha warbaahinta dowladda soomaaliya raadiyo muqdisho iyo telefishinka ee qaranka soomaaliyeed maalintii shalay ayaa kooxo hubaysan magaalada muqdisho ku dilay runtii falastiina inta aan ka aqin taariikh ahaan sagal salaad cismaan waxay ahayd gabar aada u wanaagsan waxay ahayd qof shaqadeeda aada uga caabooneed oo ka adag waktiyada shaqada mas-uuliyadda ka saaran markastana jecel inay goobjoog ka ahaato howlaha markaasi socda sagal marka laga soo tago waxbarashadeedii iyo hawsheedii saxaafadeed waxay gacanta ku haysay oo ila nooleyd caruur hooyadeed ay ka dhimato oo ilaa iyo lix ah sida uu sheegaya cali michael oo ay wada shaqeeyeen sagal caruurta ay korinaysa iyada ayaa u weyneed waxay had iyadu qofkii caruurtaasi maaragtay urubka hooyadeeda allah unaxariiste caruurta iyadaa ka weyneed lix caruura oo maaragtay kalabax oo isku hooyo yihiin ayay gacanta ku haysay oo la noolay markastana waxay ku saamaysay in caruurtaasi nolosheeda ay kafaalo qaado ay dabirto iyaduna ay mustaqbalkeeda ay inta badan ay horumariso waxay gabar hami weyn u haysay dhanka shaqadeeda iyo hamiga saxaafaduna aad maaragtay ugu firfircooneed oo ku taamaysay in nolosha horumar ay ka gaarto sagal waxa ay ku jirtay da'deedii labaatanaad markaas uun ayayna kasoo qalin jebinaysay jaamacadda waxa ayna dableydii dishe soo afjareen rajadii ay ka lahayd howlaheedii wariyanimo iyo waxbarashadeedii sidoo kale qoyskeeda iyo walaalihii ay korinaysa ayay uga tageen xanuunka geerideeda iyo doorkeedii oo bannaan sagal waxaa tebi doona marka ehelkeeda laga soo tago ardadii ay wax la baranaysay muddada iyo dadkii la shaqaynayay intaba dilkeeda waxa uu qayb ka noqonayaa dilalka arxandarrada ee loo geysta rayidkaan waxba galabsan iyo gabdhaha u dhabar adeegaya duruufaha dalka kuna haminaya in ay dalkooda wax uun taraan bulshadooda iyo weliba qoysaskooda sagal waa gabadhii labaad ee weriye ah ee bilooyin uun gudahood lagu dilo magaalada muqdisho waxaa horey loo dilay hindiye xaaji maxamed waxaanay labaduba wadaageen korinta carruur da'yar hindiya waxay ka tagtay lix carruura oo agoon ah oo ay iyadu ahayd waalidka u shaqo tegayay ee mas-uulka ka ahaa halka sagalna ay ahayd ilmaha ugu weyn lix carruura oo hooyadeed ay ka dhimato oo rajo ah oo iyadu ay gacanta ku haysay